bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareersan raadiyo warsan mar kale ku reeba hamiinimada jimcada ee sabtaga hoydaas hamiinimo sabto waa xadda galaayta taariikhdan iyo keedinta soddonka bila shanaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan oo ilaahay karaal nagada weliba ku mid aha senator muusuudi yoloxow oo si kulal unku hadalay dhacdadii siyeedka dhalinyaro laka dilay deegaanka gololey mikoere senatarka barnaamijkii ku dheegi doontaan saasaasa weliba barnaamijkaas inku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagada dowladda federaalka soomaaliya oo bilowday reed hangnagooga muwaadiniinta soomaaliya ee taxayiran daafaha caalamka iyo oon xalaytooy magaalada muqdisho xili dambe la deersiyey boqol soddon iyo laba qofood oo lahaku nagi dalkaasi ti sacuudi carabiga barnaamijkii ka dheegi doontaan xilli dadka kaxayiran dalkaasi ti turkiga iyona reedan ku dhiyan falaidkii la fadaay inuu xalay haka deeraan magaalada muqdisho saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad madaxweynihii hore maamul goboleedka hiirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo ku hadalay mooshinkii xilkalanka gutuuri iyo soo kaleeta arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya ha wajahan sanada labada kun iyo labaatii kooga barnaamijkii ka dheegi doontaan madaxweynihii hore hiirshabeelle oo qodobo badan ku hadalay qodobadaas iyo qodobo kale iyo walaagahani zaaidiya barnaamijka ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeli barnaamijkaas insaarentasin kula dareersa ee dhinaca sanaadana mahadi ku deerto weliba gacan weyn ku jeysadahaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad akhyaareh ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan dhocdadii kordhiyadii toddobaadkii laadhaafi dabyaaqadiisa deegaanka gololey ee hoos kuhoy degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba ayay dhaliiday guux siyaasadeed kaasiitoo hoo siyaasiyiin badan iyo mas-uuliyiin ku tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo siyaabo shal gedisan un ku hadaleen dhacdada laka dhammaayay siyeed qofood oo ka shaqeeyay m c h-ka hay-adda zamzam ee kayaala deegaanka gololey ee degmadaasi balcad welibana geegasaas haata ku hadalay dhacdadaas senatar muuse suudi yeelaxow oo kumid ah baarlamaanka aqalka sare ee dowladda soomaaliya welina muusuudi yeelax uusu tilmaamay eednan ku hadalay dhibaatada dhacdadii laka dhammaayay siyeedka qofood ee haayeen kalkaaliyaal ka howlgalaayeen cisbitaalka hay-adda zamzam ee kayaala deegaankaasita gololey degmada balcad weliba sheegay in mas-uuliyiinta ku jeedan deegaanada hiirshabeelle ee ku tirsan dowladda soomaaliya usoona sheegayn sababtun ku hadal waayen iyo ito obsiyo ku qaban in laku qaada xilka iyo ku haayeen dowladda soomaaliya sanatarka iyo weliba sasaato dowladda soomaaliya ka dhaliilay in iyo ku aamustay dhacdada dhakhaatiirtaasi toyla ka dhammaayay inay kalena weliba usan ka baaqay dowladda federaalk soomaaliya in sidanka dhaqsiyaha badan jawaab unku biida dilkalin jeysidii siyeedkaasi toy qofood ee ka howlgalaayeen isbitaalkaas gogloley waako musuudi oo arrimahaas ku hadalay innaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun waxaan aad yo aad uga tacsiyeyhaa boqolkiiba boqolna aan ka xumahay labada dhacdo ee ka dhacday shabeellada dhexe balcad iyo jawhir dhaxdooda tuulada la yidhaaho golley dhacdada labada dhacdoo ka dhacday midda ciidanka lagu laayay baabuurkana lagu qarxiyey baabuurkaasoo qaraxa ku baaba'ay sagaal wiilna ay ku dhimatay ninka taliyaha ahoo ciidankaas iska lahayna uu ahay nin ciidankaas u taliye ah kana tirsan shabeellada dhexe dhacdadaasna asaga iyo baabuurka uu ay ku dhacday isagu ma saarayno loola dan lahay oo baabuurkaasi ay ku jeysnin haddaba dhacdadaas tacsiyadeeda ilaa hadda ama kaag ayaan la aamusnaay waxaa hayahii mataqaanaa falkan ka dambeeyey in la helo ayaan hayahii mataqaanaa ayaan raadinayay falkaani sida waxa ka dambeeye loo helo waa adag tahay dadka labada meelood lagu baaba'shaba waa isku hal dad isku hal dad ha ahaadaane yaa isu adeegsaday waayo oo falka ka dambeeyo sagaal waa dhimatay sideedna waa dhimatay gebdho saykolojigooda madaxooda uu isbedelayo isbedelayna waa jiraan oo haddaan la hadlay ilaa hadda qalqalsan oo belladoodii wuxuudina waa la qaataa waa laga qaatay aad ayaa loo handaday wiilashe waxay isla barteen walaalaha ay ahaayeenna haddii haddana la waday in la laayay ayaa haddana laamiga la soo dhigay oo waa la edayn la yidhi dhacdadaas waxaa ka culus wiilasha nin ka mida ah isagoo indhaha ka xidhan oo dhaqaatiirta ayuu wuxuu yidhi anaka sidaad rabtiinna yeele gebdhaha dhaafa annaka haddaad rabtiinna dilaya dhaafa gebdhaha wiil ka midahoo indhaha ka xidhan oo wiilasha la dilaya ka mida oo dhakhtara ayaa ku yidhi halahaas hadday dhacday baaris badanaan galay taliyaha ciidanka booliiska oo degmada balcad waa arka waa la hadlay guddoomiyaha waa la hadlay taliyaha nabad sugidda waa la hadlay in xildhibaan hoomaha joogana waa la hadlay kulligoor waa isla jireen haddaan warsadana nin wixii jira sheegi karo waa ka waay nin walba nin saaxiibka yaho wasiira oon aad aan saaxiib u naho saaxiibka iyo shaqadu isma leh oo shaqada qabashadeed waa ku jeclaha malihi laakiin isaga kale waa jecel a wuxuu yidhi idaacaddu wuxuu yidhi wixii dhinto aniku inuu fayris dilay ayaan ayaan u tirsanaynaa aan u qaadanaynaa wixii xunba in shabaab dilay in loo saariyo ma aha siday ku dhinteen waxaa ku muhiimsan wiilalaa dhintay ciidamaa dhintay yaa iskugu aaray hadday iyaga dhexdooda haddaad tahay oo tahay yaa ka dambeeyo maxaa lagu baxshay yaa waxeeyo annaka calaamatu su'aal weliba waxaan ka qabnaa yariisow yariisow injineer yariisow baan ka qabnaa calaamatu su'aal siduu ku dhintay kuma qanacsanin waa dhintay gabar hayihii mataqaanaa indhaha la aadishay waa ku qaraxday ciidan naftirkeeda la dilay yaa halahaas gelshay yaa ku raray yaa mahageeyey yaa dhex fadhiisiyey yaa waxeeyey yaa joogay yaanse ka maqnaa meesha waaga calaam su-aalkeedii warkuna waa iska imaaha anuu taagan arrintaani dad dowladda u shaqeeyo oo in shaqada laga baxsho la ka cadsanayo baaristeeda ma laga sugaayo dad buuqsan oo siyay waxyiin aan oqoonna ma laga sugaayo inay haye mataqaanaa iyaguna wixi huban oo wixigee laga helo arrintan caalamkaa wax heli karo weliba hayahe mataqaanaa dhaqaatiir waayo dadkan dhaqaatiirta caalamka meesha ay hoos tagto weriyuhu weeliyaashu meelay hoos tagaanay leeyihiin oo caalamka dhakhaatiirto waxay leeyihiin saasoo kale xuquuqul iisaanka waa leeyihiin waa isku xidhan yihiin laakiin saas waa waxaa laga sugaa baadhistooda iyo warkood oo xaqiiqo ah caalamka maahini walax lagu kalsoon yahay oo dalkan ka jiro ma jiro dalkan waa laysku hahayaa waa layslayhaa meel walba wax ka dhucow haayaan qof qof rabta male dil ayay arintu ay hayay u badatay waxa wax dilaayana waxaa la leeyahay waa dawladdii aniga dawladda ka mid aan ahay oo baarlamaanka dadka ku jira ayaan ka mid ah aqalka sare laakiin walaxaan fara ku hayno ma jiro sabab waa ku leenahay dhibaatada dalka ka taagan midda kale waxyaalaha la eedayhaayo oo ama nabadsugyada ama ra-iisul wasaaraha shaqadan uma taala ninkii qorayay u taallaa waxay basheen isagaa ka dhici kara dadka qofta wax ku dheesha asaa rugsay karo qofta ayaa wax hagaajisa asaa dalacsii karo arrintaani arrin lagu degdegi karo la dhihi karo qof hebel ha yeeshay ninka la leeyahay mahow taliya ka ahay isagaa ciidankiisii shaqo uu ku leeyahay inayan jirin anaa og
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshool stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydho ulbaawadi laka banaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufama leh agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar argu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayasa awstreeliya iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan eniyo kulu taladaayan arwa bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna arwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel nicle ilaa iyo nay galasi awshay baakadii oo ka jaraano bariime ah oo weliba jumli tafa bystar business centerraadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona unkumoqanaynafiili koronto isoo lara dhalooyin falaad yar iwiinbaleer mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoodiiki shuwadaaso atarleka darsaaso araftiismankasa dhobsaaso madoona madagaka unsadaaso araftiisnadaliyaabasa mukeef asri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli adafada adaleeku jees sidaaso afarlawaad lahoda dareeraw abula biileeraw olaka dhigow shaashido kumbyutare iyo mobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaaka dhigadaaso madoonahi contable warles sameecado makoroofanadiyo warleska eh
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsada aytana qaaray dhowaan dowladda federaalk soomaaliya weliba ayay ka dhawaaqday inay reedhan naga doonto muwaadiniinta soomaalida ee ka xaniban dalalka caalamka iyoona xalay bilowday dowlamaadi reed lahankanago muwaadiniinta soomaalida ee ka xaniban dalalka caalamka iyo weliba xalay boqol soddon iyo lamo qofood oo lahku nagi dalka sacuudi carabi adeeranga gudaha magaalada muqdisho saasaato weliba jira muwaadiniin badan oo soomaaliya oo ka xaniban daafaca caalamka dalka turkiga iyo ku mid ee dalalka soomaali badan ka iyo ona danjiraha dowladda federaalk soomaaliya fadhi dalkaas turkiga uso xalay shir jaraad ku qobadi safaaradda soomaaliya magaalada ankara iyo kileta shirkaas jaraad oo ku hadalaya muwaadiniin soomaali la fadaayo inuu reedlahankanaga gudaha dalka soomaaliya aanay sitoo xalay toy reed ndhi falaydkii iyo wax ka baha lahaayeen walina danjiraha uuse sheegay in iyo ogeysiyayn bulshada soomaaliyeed ee ka dhaqan dalkaas turkiga ee reed nagooga fadaayeen in iyo halxiriiraan safaaradda soomaaliya keleta magaalada ankara ee dalka turkiga dhinaca kaleetana weliba usoo inkabaaqay bulshada falaahidka ku baaqaday in safaarada ay ku shaqeeyi doonto sidinka dhaqsiha badan sidii reedankaga nagada lahayn gudaha dalka soomaaliya waxaana ku mid ah muwaadiniinta falaahidku baaqadayna weliba iyo baaqan diranga dowladda soomaaliya xarunta safaaradda soomaaliya ee ku taalla magaalada ankara ogeysiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay oo ku socdaa dadkii caawa bixi lahaa sida aynu ku ballansanayn oo kala aadi lahaa magaalada hargeysa iyo muqdisho waxaa daqiiqadihii ugu dambeysay qolada diyaaraduna soo gaadhsiiyeen in diyaaraddii aynu kiraysanay ay cillad farsamo awgeed ayaan caawa bixi karin arrintaa aada iyo aada baan uga xunnahay boqol kiiba boqol sababtoo ah muddo dheer baynu kasoo shaqaynaynay sa ad la socoteen marxalado badan baynu soo marnay inagoo isku duuban oo wada shaqaynana dadweynaha baxaya iyo safaaraduba si fiican u wada shaqaynayeen arrintaa aada iyo aad baan marka hore dadka uga mahad celinayaa dadkii doonayay inay baxaan ee daqiiqad walba wixi aanu ka codsana fulinayay oo noo dhago nuglaa oo inaanu u shaqayno nagu aaminay inaan u adeegno nagu aaminay aada iyo aad baan marka hore uga raaligelinayaa ogeysiiska degdega ah ee aan maanta halkan ka sheegayo waxay isii saaraysaa mas-uuliyad dheeraad ah oo aan in aan dadka aan mas-uuliyaddooda marka hore qaadnay safaarad ahaan aanu xil dheeraada iska sii saarna ayayna sii saaraysaa waxaa kale oo aan idinku bishaaraynaya inaynu maanta isku duubannahay oo aynu shaqo badan isla soo qabannay dadku inay inoo urursan yihiin dhaqaalihii inuu inoo urursan yahay oo wakti dheer oo kii horeo kale ayna inaga sii bixi doonin waxaan maanta halkan ka caddaynayaa insha allahu tacaala in aan sida ugu dhaqso badan aanu diyaarad ka fiican oo ka ballaadhan oo dadkii xitaa inaga hadhi lahaa ay ka faa'iidaysan karaan inaanu insha allahu tacaala maanta laga bilaabo ka shaqaynano waxaan aada iyo aada halkan mar kale idinku adkeynayaa oo idiin adkeynayaa inaan mar walba shacabka soomaaliyeed dowladdu dhinac taagan tahay hadday tahay safaaradda iyo hadday tahay xukuumadda inaanu garab taagannahay dhibkooda aan ka danqanano aan idiin maqannahay marka horena isukiin xilqaanay hadeerna aanu idiin maqannahay waanaan idinka seexanayn sida ugu dhaqso badan oo aada fursadda aan uga faa'iidaysan karnana waktiga uga faa'iidaysan karnana aan isku dayno habeen iyo maalin aanan ka seexanayn sida aan u suurtagelin lahayn waktiga ugu horreeya inaynu diyaarad ingu inoo qalanto aan helno waxaan rabnay inaan ka baxno ankara oo aan aadno istanbul waxaa markaan imaana safaaraddii oo aan soo xaadirnay waxa uu safiirkan safiirkii aanoo imaaday asigoo baabuurkiisa wato inuuna raacan rabo oo na geeyan rabo ilaa istanbul na sagootiyo marka wuxuunoo sheegay in diyaaradda ay cilad farsamo ku timid marka dib ayaana ka soo sheegi doonaa nagu yidhi safiirka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay sida oo noogu heelan yahay oo noogu soo jeeday habeen iyo maalin ugu mahad celinaynaa marka insha allah wixii kaloo akhbaar asaa noo soo sheegi doono
magacayga aan ku bilaabo magacayga waa maxamed cali kalaay waxaan ka mid ahaa dadkii u baxayay safarkii muqdisho safarka maanta waxaa la sheegay inuu naba baaqday muddo dheerna soo jiitamaye safiirka wuxuu noo sheegay maanta isagoona soogoti rabo in uu safarkii baaqday marka waa ku qanacsanna qadarta dhacday wax walbo ay dhacaan qadarta waa in lagu qanaca
construction company.
kana badan lankii kihemya ay sugay kambani dhismo kaamila agabshay kurbada leetay ogaw may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasi ilbaawidi yacni kuway kormajara reed mayla koy kumbar galab dhisma kawaysoon dhimanayne kaamila kulisho kor ilasana hambuy keed wali kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhaf galab dhismo koy arag waa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka lasaw saxaab construction company galab isdhaw كسواكو كان إيه؟
كان قوي كان كالو كدور نو كل شو عصري أه كجوي أو كوسي كدساي دارتا أو كو إيبا كلاب اسمه قيمة شرقيس أه كان بني لها سينتوب يا تحاكو نسترشن كمبني كير لها بندك إيه كار إلا كان بني لها مبويو تحاكو نسترشن كمبني فلو ما يتكيسن أو برشد لها كسايدي لما عن قلبك نسمارة برشوه نسين كور مرانا ما يكون مد أها بريمتيبه بالوين بدان تششل دول لا ميري ساساتا وإيه داري قابل شمين دش بكو فايل هو كسباير أم هاينا اسكابولي الواح بشي جداي تدو تاولا ماس مراري استيلت تاولدش تبويك بيو قلبك نم استعمالا مسخلاء لما تبويك اللي استعمالو بيجليوكا تفيت النوع والبلاد سفيسة عاديو نيتان شرح ليته كمستاتو duwe iyo le uno ba مطلع midabka shal dubno meeri la kada joona maasha Allah marhaban koy ka dareer koy ka jiifay leelka galaasa لما براد اسمارة tinja ay bisheege رون بلنك ويلي birbiralahan kuuta iyo baaqee dhaman maya agabshay banaadira baawurshii ku bartiiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaabta construction company laka fure kambaniga galabka dhismooda آه، سحاب كونستراكشن كمباني yamayba u sikiyaale دسمود عصب آه، جراش كهر أمري godob haan ha ku horjeedka masaajidka dabaqaanka ولي فافهين تاسرات kula hariir
weli barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qaaray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cosoble iyo weliba uusan warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho soon eedan ku hadlay mooshinkii xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayoo xilka ku riday madaxweyne cali cabdulaahi cosoble dhinac kalena weliba madaxweynaha uusan eedan ku hadlay dibandhaca siyaasadeed ee ku jira gudaha maamul goboleedkaasi hirshabeelle soo dhinac kaleeto dowladda federaalk soomaaliya uusa kala taliy inuu iyo eedan ku shaqeeyaan in waqti shako qobsoonta doorashada lamada kun iyo labaatii kooda ee la falaayo dalkaana kordhiida
bismi illaahi raxmaan iraxiim Een, ah, haddaad iga ogolaataan marka hore waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto baaq aan u dirayo dowladda dhexe iyo weliba wasaaradda caafimaadka ku wajahan gobolka hiiraan magaalada beledweyne fatahaadii ka dhacday dhibaatooyinka soo gaaray dadka waxaa weliba sii dheer cudurkii cudurkan la yidhaha coronavirus oo gaaray maalin dhaweyd waxaan dhegaysanayay gudoomiyaha ba- gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jayte cismaan oo runtii aada uga cabanaya oo dhahaya xataa oksijiintii ma hayno marka wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka hortagga caabuqan waxa- coronavirus intaba waxaan leeyahay dee halkaa dad baa ku la-aanaya u gurmada min fadlakum u gurmada sababtoo ah dhibka haystaa oo dhib yar ma aha Een, dhibkiina waxaa misana iyagoo qaxay dee meel aysan musqulo jirin meelo cuntada lagu karsado aanan badnayn yacni dadkiioo bacihii xataa yacni isu dhadhow oo markaa muxuu ahaa aada isu dhexmaraya oo ilmo iyo wax meeshii ku wada haysta xanuunkaasuu aaduu u faafayaa marka mar haddaananba meeshii wax oksijiin oo qofkii xanuunsadaba lagu gargaaro haddaan lahaynna waa dhibaato marka saa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa mar kale wasaaradda caafimaadka inay gurmad gaar ah u samayso magaalada beledweyne Een, ah, runtii maamulka fadhiidnimadiisa iyo fadhiidnimo la-aantiisa waxay ku xiran tahay horta wax laga filayo ama muxuu ahaa awoodda uu stateku naftiisa leeyahay stateku waa state cusub Een, laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa la aasaasay Een, ah, marka de meeshuna horay meel dhaqaale u jiray oo nidaam u jiray oo howl uga socotay ma jirin ma ahayn Een, sida aad ogtahay gobolada dalka oo idilba dowladihii hadda siduu burburkii u dhacay wax weyn oo ka socdaa maba jirinba magaalada un caasimadda ah unbaa wax un dhaqdhaqaaqa markaas ka dhacaan sida magaalada beledweyne magaalada jowhar magaalooyinka kalena iyagoo hadda tabarba looma hayo magaalo madaxyadii ayaaba yacni sidii loo baahnaa looga adeegi karin arrimaha sidaa iska soo ahaa hadda maamulkii cusbaa haddii la sameeyo runtii wuxuu u baahan yahay muddo horta inuu kobco shalaa lay aasaasay maanta waa ordayaa Een, ma anfici karto sidaad ogtihiin dhaqaale ma laha dowlad goboleedka hirshabeelle ku filan oo ay mashaariic iyo horumarin iyo barnaamijyo uga shaqayn karto ma laha dekedo sida een, puntland iyo jubbaland Een, mana aha state hadda muddo soo jirayo muddo soo dhismayo soo kabtayna ma aha arrimahaasoo idilaa marka waxay keenayaan inaan horta wax badan la qaban karin balse waxaa ka maqan aana sidii karaa ilaa iyo xad dhiirigelinna meeshii haddaysan muuqan ama aysan muuqan waxaa la yidhaahdo the will power oo ah yani dadku naftooda inay dareen leeyihiin inay wax qabtaan ama qaban karaan ah ayadana hadduu meesha ka maqan yahay qaaladarro marka la yidhaahdo maxuu ahaa yani waxaad arkaysaa labadan gobol waa gobollo barwaaqo ah runtii marka dhinac laga fiiriyo laakiin barwaaqadii nafteedii ayaaba hadda caqabad ku ah webiga mara ilaa iyo muxuu ahaa shan degmo oo ka mid ah hirshabeelle haddana fatahaadu ku hayaa oo dadkii u qaxinaya dadkii yacni uma abaabulna systemkii iyo nidaamkii weli sidii loo baahnaa ma uusan noqon dhaqaale iswata oo soo gala oo joogto ah oo lagu xisaabtamo oo barnaamijyo wax looga qabtana runtii ma jiro kala daadsanaan dhinaca canshuuraha dowlad waxaa la yidhahdaa sideedaba wiil aabihii ayaa gacanta qabta isaga ayaa koriyo isaga ayaa barbaariyo isaga ayaa muxuu ahaa ka shaqeeya yacni siduu isugu filnaan lahaa markuu gaarsiiyo heer uu isku filnaan karo uu yidhaahdaa haye aabba marka isku day inaad adiguna horey u socoto dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay dowlad goboleedka mashaariic la samayso waxaan ognahay mashaariic in lala sameeyo iska badaaye kuwii ayada ay lahayd ayaa buuq badan waxa uu ka taagan yahay dhaqaale lagu caawinay dadka loogu gurmaday dhaqaale ay ahayd in biyo xireen loogu sameeyo waxaasoo idiloo dibu dhacyo iyo iyo mashaakilaad fara badan iyo iyo qas fara badanba uu haddaba ka jiro ayaad arkaysaa marka haddee dowladda dhexa ahayd runtii inay gargaarto from beginningba markiiba maamulka la dhisay oo cusbaa maxaa mashaariica maxaa barnaamijyaha annagu de mashaariic fara badan ayaan runtii qalbiga ku haynay oo aan rabnay inaan ka fulino dowlad goboleedka balse ma aysan dhicin marka haddii uun wax yaroo qarash yar uun labadii biloodba uu marku soo gaaro ayadana xildhibaanadii oo aanan mushaar qaadan mushaaraadii looga dhigo de wax kaloo meeshaa la qabtaa hadda iimamaalka waa ognahay hadda dowlad goboleedyada dhammaantood siday isku ahaayeen waa sidaa si lamida ayayna isku ahaayeen hirshabeelle haddii la yidhaahdo saakay dowladda dhexe laga hadlo dad badanoo cadaalad daro tirsanayaa ka buuxa beelo badan ayaa ka tirsanaya cadaalad daro soomaaliya ilaa iyo one man one boat oo heer kasta ah level ama dowlad dhexe ama dowlad goboleed ama gobol ama degmo dadka mas-uul ka noqonayo laga gaarayo cadaalad darro horta mar walba waa la tirsanayaa laakiin waxa waaye xasan sheekh uu madaxweynaha ka ahaa dabcan ayadaa dhashayba maamul goboleedyada maamul goboleedkii aad adigu dhashay markay inaad markaa yacni bal uun maalmaha wax badan oo aan isla joognayna maba aysan jirinba horta waxaan u malaynayaa markii la dhisay annaguna doorashooyinkii federaalka ayaan dhex galnay kadibna haddee isbedel ayaaba dalka ku yimido marka dowladdaas horta runtii kolley waa u malaynayaa dowladda iyadoo hadda meeshay wax ka soo bilowday taqaanay ahayde inay wax la sii socodsiin lahayd laakiin cadaalad darrada iyo diidada iyo buuqa iyo dee dad raba inay sidooda ahaadaan dad raba inay sidooda ku joogaan oo hiiraan oo kale bilmasalan aanu gobolkeenna ahaano macno weyn ma samaynayn sababtoo ah nidaamka federaalka wuxuu ahaa nidaam la rabo in la tijaabiyo dalka si uga shaqayn karo gobolka hiiraan cabashada ugu badan halkaasi ka soo jeeday de gobolka hiiraanna hadda cid isagii qaadatay ma jirto beelihii deganaa siday u degan yihiin maamul gobernatoora jiri jiray markii horeba haddana gobernatoora waa u jiraa yacni marka kuraas sida loo qaybsaday ma sheegin anigu haddii ay dad wax ka qabaan taasuna wax weyn oo hadda kuraas la kordhiyaa ay kordhinaysa ma laha meesha waxay u baahan tahay maamul ay ka go-an tahay waxqabad hal abuurna le iyo waxay u baahan tahay inay hesho taakulayn dhaqaale mashaariic iyo barnaamijyadii ay marka hore ku dhaqaaqi lahayd hirshabeelle hadday dhaqaaqa koowaad hesho way socon kartaa waana meel barwaaqaa runtii ka khayraad badan gobollo badanoo dalka ah badiyay leedahay webigiay leedahay beeriyay leedahay xoolihiyay leedahay suuq waxay leedahay dee waxa ay soo saarto ay u iibgeyso oo ah ama banaadir ha noqoto iyo muqdisho ama etoobiya ha noqoto ama gobollada dhexe ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto yacni intaasoo idiloo ku wareegsan khayraadkeeda waa meel ay u iibgeyn karto laakiin waxay u baahan tahay marka hore hirshabeelle in iyada nafteeda baabuurka waa uu ku dhaqaajinayaa laakiin wuxuu ku dhaqaajinayaa markii horta shidaalkii ku- lagu sugo markaasoo asna socon karaya hirshabeelle waxay u baahan tahay waa bilaa shidaal state ha noqoto wax ka soo kordhaya ma laha isla gobolka hiiraan unbay ahaanaysaa xabad liina adigu haddaad inta kala jeexdo aada waa laba aad tiraahdo haddana aada isku celiso dee midkii unbay noqonaysaa horta wax weyn oo iska bedelaya meesha ma jiraan hiiraan ama gobolada ama dowladaha ama nidaamyada adduunka jira oo idin wax badan oo dhinac walba waxbuu ku fiicnaanaya waxaa marka la isku wada darsado ayaana horumarka ugu fiican uu imaanayaa aqoontiyaa dhinac u banaanaysa khayraadkiyaa dhinac u banaanaya dhaqaalihiyaa dhinac u banaanaya waxaasoo idin laakiin markii combination la suubiyo ee degmo degmo labaad lagu kabo ama gobol gobol labaad lagu kabo ama wadan wadan labaad uu la bahoobo dee markaasa waxaa imaanaysa in hadde een, inay iskaabaan oo uu dhaqaale fara badan ay helaan marka hiiraan inay keligeed ahaato oo ay laba gobol noqoto anigaa weligeed macno iima samayn sababta oo ah waa un hiiraankii un hiiraan hadday tahay marka keligeed ha isku filnaatana haddee muxuu ahaa haddaba dee cid ku haysata ma laha canshuurahoodii cid ku haysata ma laha muxuu ahaa beerahoodii cid ku haysata xoolahoodii ma jirto marka waa ay qabsan karaan wixii ay qabsan wax gaara iskumaynan qabanine waxa ay dowlad goboleedyada kaleenta oo idin kulligood maamuladoodii iyo inay isbedelaan iyo arrimaha noocaasa ee maamuladii ka horreeyey ah waxyaabo saasay iska noqonaysaa wax weyn oo hadda macno weyn samaynaya runtii markaa macno way sameeyeen oo hadda waxay keeneen inaan waxuu ahaa aniga mas-uuliyaddeydii xilkaygii in la afgembiyo laakiin macno weyn oo ay dowladdii dhexe hadda ka bedeleen haba yaraata ee ma jirto dowladda dhexe oo cusub oo uun doonaysay iyadu marka maamullo ay aaminsan tahay anigu taa un baan dhihi karaa mana hubo inay ayada nafteeda hadda saa usoo baxday een muxuu ahaa oo maamulkii hadda soo baxay kolleyba waa mid haddana muxuu ahaa xor u ah go-aanadiisa iyo talooyinkiisa deked dekedihii dalka aawa dekedihii dalka uu lahaa ee ka dhexeeyey aaway puntland waxay ku munaafacadaa dekeda boosaaso ayaa dhaqaalaha ugu weyn uu ka soo galaa ganacsigeedana uu ku tiirsan yahay soo deked soomaali ka dhexaysa maahay qodob aan soo qaadanayaa qodob waxa waaye wuxuu ahaa hala taageero dalka inuu isbedel ka dhaco oo weliba dhallinyarada taladu inay gacantooda gasho ha laga shaqeeyo anigu qodobkaasaan horta dhihi lahaa qodob labaadna waxaa weeye muxuu ahaa qodobkaa waxaa ii raaca marka waxaa weeye rejiimka hadda dhisanna yuusan dib u dhacayo waxaa ka fikirin hadday arrinta ishuuga tahay madaxweynaha madaxweynuhu kursiga si ha yidhaahdo soomaaliya waa tana nobel price ku helayaaba inuu muxuu ahaa madaxweyne afrikaan oo yidhi aniga hal teeram ka badan bes waay inuu muxuu ahaa ayuu ku helayaa wuxuu ku helayaa recognition badan oo caalamka ah wuxuu ku helayaa mid taariikhda gasho oo ay soomaaliya ka sheekayso madaxweynihii u horreeyey aan dib isu soo sharaxin inuu noqdo dhallinyaradana booska loo baneeyo anigu taasaan horta ku talin lahaa dhinaca dhinaca labaadna waxa waaye guud ahaan waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe cudurkan coronavirus ah runtii dadka aada ayuu u laynayaa sida xaqiiqda marka loo hadlo dadkii aaday u la-anayaan waxa statistikada lahaay iyo meelaha iyo waxaa ka badan kuwa un sida joogtada ah waa un dhinteen un laleeyahay waayeelkii waa la-anayaa gurmad fara badanaa loo baahan yahay arrintaasna wasaaradda caafimaadka inay arrimahaas iyo wasaaradda warfaafinta wacyigelinta ee arrimaha qaabilsanna inay arrimaha aada iyo aada ugu istaagaan reer hiiraan inay baahida ay qabaan ee ku saabsan weliba qalabka oksijiinta ee mucaawinada lagu keenay dalka ee la tuhmayay inuu muqdisho yaallo in la gaarsiiyo sida ugu degdegta badan midda kalena waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dhallinyarada aanan cudurkan u arkay wax jira inuusan ahayn cudurku waa jiraa laakiin dhallinyaray ogaada cudurkii waxaad adinka dhallinyarada waa ka adkaysi badan yihiin dadka waayeelka ah guryihiioo idil waxa ku la-anaya waayeeladood aabbayaashii awowayaashii hooyooyinkii waxaana waaye inta soo qaadaanay u keenayaan isagii waa ka bogsoonaya waxba ma qabo laakiin meeshii waxaa ku dhimanaya waayeelkii guryaha joogay waayeelkii soomaaliya waa la-anayaan arrintaana dhallinyarada ayaa weliba qaladkeeda ugu weyn iskale oo aan iska ilaalinayn cudurka inay banaanka ka soo qaadaan oo ay guriga keenaan haddaad dhallinyaro tahay qasab maaha cudurku inuu ku rito qasab maaha hargab ahaanaad u wadi kartaa oo aad ugu ridi kartaa marka qofkii waayeelka ah laakiin qofkii waayeelka ah ma xamili karo waa la dhacaya waana la dhimanaya
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبقليوك حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysada is-aroosamadun waan istareyha arwidi liin oomanaayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniinkoytay alaab wareeg wayku oombahi ila walijeela uurkaana ankoona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootiloona haato irisuunku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada janeeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudo hangu adeeg alaab originaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alaamin general farneejar ooyi ormo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidul huba hoo ale'ete aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabi idaa ii hafiiskaa hanku eleegoymado arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin
guud ahaan barnaamijkan kulanka warbaahinta wasan ano maxamed cabdiraxmaan cabdulyasin la dareersiay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhinac sanaadiyanin fidhi tan iyo markalinti ku kulmo doonan waliba sinkugu tabaane sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu